arrintan maanta dhacday waa arrin guulleh waxaan sheegi dowladda waxaan u sheegay intan soo baxda maogi dad kaloo fara badan inay weli fara qaxooti ku jiraan waxaan ku qiyaasnay ilaa toddobaatan kun oo kenyaan ah inay fara qaxooti ku jiraan inta la keenana ay tahay shan iyo toban kun konton kun ka badanna inay weli fara qaxooti ku jiraan dowladda waxaan ka codsanay inay waqti lagu daro oo dadka ayagana faraha laga bixiyo waxaa kaloo jira dad isguursaday qaxooti guursaday kenyaan iyo kenyaan guursaday qaxooti carruurtooda iyo dadkaaba waxay xaq u leeyihiin in laga dhiga kenyaan kuwaana waxaan ka codsanaa dowladda inay ayagana siisa shalay haddii sidaa la suubiyo xeradaa qaxootiga wax ku hari doono oo qaxooti ma jiri doono dowladda kenya marka waxaan leenahay arrintaa fursadda ha qaato caalamkana waxaa laga heli karaa dhaqaalo fara badan marka intaasna hadalka ku soo koobay waad mahadsantihiin